dowladda ruwanda ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay isaga baxday ururka midowda dhaqaalaha waddamada bartamaha afrika ee loo soo gaabiyo e c c s sida lagu sheegay shir madaxeedkii lix iyo labaatanaad ee ururkaasi oo sabtidii ka dhacay caasimadda dalka equatorial guinea ee malabo waxaana shirkaasi ka soo qaybgalay toddoba madaxweyne oo ka mid ah kow iyo tobanka dal ee xubnaha ka ah ururka arrintan ayaana la sheegay inay salka ku hayso isfaham la-aanta siyaasadeed ee ka dhex jirta ururka go-aanka ruwanda ay uga baxday ururkani ayaa yimid kadib markii shirmadaxeedkii ugu dambeeyey lagu go-aamiyey in xilka madaxtinimada ururka hal sano oo dheeri ah loogu kordhiyo dalka equatorial guinea iyadoo dib loo dhigay wareejintii xilkaasi oo ay ahayd in ay la wareegto ruwanda kagaali ayaana tallaabadaasi u aragtay mid si bareer ah loogu xadgudbay xuquuqdeeda sharciyeed ee ku cad qodobka lixaad ee sharciga u degsan ururka taasoo dhelisay in ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo kabixitaankeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee ruwanda ayaa ku sheegtay go-aanka ay kaga baxday ururkani inuu yahay natiijo ka dhalatay sida qaldan ee siyaasadda ururka loogu adeegsanayo dano gaar ah xukuumadda kigaali ayaana jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo garab ka helaya qaar ka mid a waddamada qaybta ka a ururka ku eedeeyey inay si bareera u siyaasadeynayso habraacyada ururka dowladda ruwanda ayaana soo kala sheegtay in ku-xadgudubka xuquuqeed ee ka dhankaa ruwanda uusan ahayn mid cusub maadaama laga reebay ka qaybgalka shirkii labayo labaatanaad ee ururka oo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii lagu qabtay magaalada kinshasa ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo taasoo ay kigaali ku tilmaamtay dhacdo kale oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay siyaasad xumada ka dhex aloosan ururka inkastoo kigaali ay si cad uga hortimid go-aankii looga reebay shirkaasi islamarkaana ku tilmaamtay mid sharci daro ah haddana xubnaha qaybta ka ah ururka ma qaadin wax tallaabo ah oo lagu saxayo arrintaasi taasoo keentay in ruwanda ay u aragto aamusnaanta iyo dhaqdhaqaaq la-aanta ururka inay tahay caddayn muuqata oo muujinaysa guuldarada uu ururka kala kulmayo ilaalinta shuruucda u degsan wakaaladda wararka e f b oo soo xiganaysa ilowareedyo ka qaybgalay shirkii madaxda ururka ee ugu dambeeyey ayaa shaaca ka qaaday in xiisad xoogane ay ka dhex qaraxday wufuuddii ka kala socotay dowladaha ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kinshaasa oo taageero ka helaysa dalka burundi ayaana si cad u sheegtay inaysan ka qaybgeli doonin kulan lagu qabto dalka ruwanda haddii ka gaali loo doorto hoggaanka ururka taasoo muujinaysa khilaafka siyaasadeed ee sii xoogaysanaya guddoomiyaha ururka ayaa sheegay in khilaafkii u dhexeeyey wasiiradda arrimaha dibadda ee ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo uu ahaa mid aad u kulul taasoo uu sheegay inay carqaladaynaysay howlihii shirka dadaalo diblomaasideed oo badan oo ay ka mid ahaayeen dhexdhexaadintii qatar ay isugu keentay madaxweynayaasha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo ruwanda magaalada dooxa iyo dadaaladii maraykanku ku doonayay in heshiis la dhex dhigo labada dal ayaa guuldaraystay ruwanda waxay bayaankeeda ku sheegtay in ururka uusan hadda u shaqayn si waafaqsan mabaadi'deeda uusanna u adeegaynin ujeeddooyinkeeda taasoo soo dedejisay go-aankeeda kabixitaanka tanina waxay ka dhigan tahay dharbaaxo weyn oo soo gaartay ururka oo ka kooban kow iyo toban waddan kaasoo la sheegay inuu kor u qaadayo isdhexgalka dhaqaalaha iyo amniga gobolka ee bartamaha afrika waxaa xusid mudan in kabixitaankan uu ku soo beegmayo iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo taasoo ka dhalatay colaadda ka alowsan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyadoo ruwanda lagu eedeeyey inay taageerto falaagada hubaysan ee m saddex iyo labaatan ee dagaalka ba-an kula jirta ciidamada kongo ee dimuqraadiga ah eedeymahaasi oo ay kagaali si weyn u beenisay kabixitaanka dalka ruwanda oo xubin ka ahaa ururka tan iyo sanadkii laba kun toddobadii ayaa iftiiminaysa jilicsanaanta urur goboleedyada ka jira afrika waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in ururka uu lumiyey mid ka mid ah xubnihiisii ugu firfircoonaa marka la eego kobaca dhaqaalaha iyo maalgashiga kaabayaasha iyo teknolojiyadda dhinaca kale go-aankani ayaa laga yaabaa inuu ku riixo ruwanda inay xoojiso isbahaysiga ay la leedahay ururada kale sida ururka bulshada bariga afrika kaasoo laga yaabo inuu la jaan qaadi karo jihadeeda dhaqaale iyo tan jiyo-siyaasi kabixitaanka ruwanda ee ururka dhaqaalaha ee dowladaha bartamaha afrika ee loo soo gaabiyo e c c s ma aha oo keliya khilaaf diblomaasideed balse waxay ka turjumaysaa qalalaasaha iyo kalsooni darada qotada dheer ee khatarta gelinaysa mustaqbalka waxqabad wadareed ee dowladaha qaaradda afrika waxayna dib u habeyn kartaa qariiradda xulafaysiga gobolka ee qaaradda